بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله وأكلك أموال اليتامى بباطل توليك يوم الزحف في حرب جحدي كذاك الزنا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطع للطريق الممهد darsigeennii shalay markaan ka soo hadlaynay sixirka oo ahayd kabiiradii afraad waan soo sheegnay tacriiftiisa luqawiga ah xagga luqada ah waxaan nidhi waxaa la yidhaahdaa sixir maa latufa wa khafiya sababu shay qara yar oo aan sababkiisa la garanaynin oo qarsoon ayaa la yidhaahdaa xagga sharcigana waxaa la yidhaahdaa waa cuqadun waruqan wa adwiyatun wa tadkhiinun tu'ahiru fii badani masxuuri aw qalbihi wa caqlih waxaa la yidhaahdaa guntimo iyo wax lagu tufo iyo adwiyo iyo daawooyin laisku dardaro iyo wax la shido oo maaragtay qaac iyo wax lamid ah oo dhibayo qofka la sixray jirkiisa dhibayo wuxuu ka mid yahay min kabaa'iri dunuub dunuubta waaweyn ayuu ka mid yahay maxaa yeele xadiidkii baa lagu daray oo ahaa sixirka muubiqaadka markuu nebigu ka tirinaayey uu yidhi ijtanibu sabca almuubiqaat waxaa lagu daray asixru baa lagu daray waxaa la yidhaahdaa maadaama uu muxaram yahay oo kabaa'iru dunuub uu ka mid yahay in la barto iyo in dad la barana labadana waa muxaram weeyaan waa shay xaaraama wey walidaalika almuwafiq ibnu qudaama kitaabkiisa muqniga wuxuu ku leeyahay tacalumu asixri wa tacliimuhu xaraamu laa naclamu fiihi khilaafan bayna ahli ilcilm barashadiisa iyo baridiisa dadka la baraahi labaduba waa xaaraam wax khilaafahoo culummada ahlucilmiga aan ogahayna ma jirta buu odhanayaa weeyaan sixirka marka isagu is ahaantiisa waa kufri wey waa gaalnimo weeyaan qofka saaxirkaa xukumkiisa xagga kufriga muxuu yahay insha alla wax baan ka ishaarnay waxaa waaye haddii uu shayaadiin adeegsado shayaadiin hadduu adeegsado waa ku kufrinaya maxaa yeele shayaadiinta waa kufaar wey wayna gaaloobeen waxayna baraan sixirka siduu allaba qur-aanka noogu sheegay walakina shayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixra taasi ku gaaloobay marka qofkii yacni shayaadiin adeegsado oo jinni ku shaqaysto waa inuu jinniga caabudo sidaa darteed uu ku kufrinayaa laakiin haddii ay tahay adwiye iyo wax laisku dardaray iyo guntimo la xirxiray waxaanoo kale ay tahay isan shayaadiin shaqo ku lahayn qofkaas kuma kufrinayo sixirka laakiin waa caasi wey oo qof caasiya oo cisyaan la yimid weeyaan xukumkiisa marka maadaama kufri la yidhi ma la dilayaa mise lama dilayo bacdu ahlilcilmi waxay qabaan in la dilayo sixirku ama ha noqdo kii kufriga ahaa oo shayaadiinta ahaa ama ha noqdo midka adduunyada ha noqdee marba hadduu saaxir yahay waa la dilayaa bay leeyihiin maxaa yeelay haddii shayaadiin ay tahay waxaa loo dilayaa riddo iyo kufri baa loo dilaya hadduu adeegsado shayaadiinta hadday tahay waxaan kale oo tadkhiinka iyo adwiyada iyo ay tahayna waxa weeye dafca lishari ayaa loo dilaya shartiisa ummadda laga qabto daraaddeed ayaa loo dilayaa bay leeyihiin marka mar kastaba waa la dili ra'yigaasay qabaan sida aan shalayba soo ishaarnay a'imo badan oo maarata yacni waxaan ka soo sheegnay culummada sida axnaafta iyo a'imo kaleeto badan iyo maalikiyada iyo bacdulxanaabila inay qabaan saasay qabaan saxaabadana waa laga wariyey qayb ka mid ah cumar ibnu khataab oo kale xafsa oo gabadhiisii ahayd oo zawjadii nebiga radia allaahu canha ahayd jundab ibni cabdillaahi waa laga wariyaa in saaxirka nooc kasta uu yahay in la dilayo marka amaa shawaaficda ama madhab shaafici raximahu llaahu iyo ibnu lmundir ibnu xasmi ahaahiri a'immadaas waxay soo guuriyaan inaanan loo dilaynin bimujarad sixrihi inaan loo dilin waa saaxir hala dilo inaysan arrintu ahayn bay leeyihiin laakiin haddii uu gaaro sixirkiisa xadda alkufri uu gaaro oo shayaadiin iyo bale u adeegsanayo waa la dilayaa bay leeyihiin waa la dilaya xadda alkufri hadduu gaaro laakiin haddii uusan xaddulkufri iyo gaalnimo uusan gaarsiisnayn waa la tacsiiraya lama dilaya bay leeyihiin dil ma jiro bay odhanaya taasaanaad mooddaa inay raajax tahay oo culummada ay rajaxayaan weyaan tooba ma laga dalbi karaa mise lagama dalbayo culammada qaar waxay leeyihin toobaba laga dalbi maayo tooba keen lama odhanayo marba hadduu saaxir yahay waa la dilayaa halkaasaynu ku tagaan weeyaan qaar culammada ka mid ahna waxay leeyihin maya tooba towbou leeyahay waa laga dalbayaa maxaa yeelay towbada ilaahay way furan tahay macsi kastoo la galo waa laga tooba keeni karaa maxaa yeelay ilahay wuxuu leeyahy qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica dunuubta la dhaafayo shirki baa ugu weyn shirki dembi ilaahay laga galo isagana haddii laga toobo keeno allah subxaanahu wa tacaala wuu aqbalaya waxaa soo haray marka qofka saaxirka ah haddii la yidhaahdo ha la dilo ama ha la tacsiiro yaa iskale xukunkaas yaa fulinayo ma dadkaa laga rabaa shacabka iyo raciyada iyo axaadu nnaas miyaa laga rabaa mise dad khaasa iska leh xukumka fulintiisa waxaa iska leh a'immada iyo dadka muslimiinta madaxda u ah ayaa iskale xukumkaa fulinayso laakiin dadka raciyada ah iyo shacabka afraad ahaan inay u fuliyaan lagama rabo lagamana doonayo walidaalika sheekh alxaafid ibnu katiir raxmat ullahi calayhi markuu maaragtay uu ka hadlayo aayadda fii suurati nisa ku jirto wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a aayaddaas markuu ka hadlaya tafsiirkiisa ibnu kaiir wuxuu leeyahay dilkii markuu ka soo sheekeeyey uma idaa waqaca shayun min haadihi halaa saddexdaa arrimoodoo lasoo sheegay dilkaas markuu ka soo hadlay ama qofka qofku waa saddex arrimood baa loo dilaa xadiidkii baad garanaysaan ahaa yacni maaragtay tayibu zaani iyo maaragtay qisaas inuu yahay annafsu binnafsi iyo attaariku lidiini walmufaariqu liljamaca saddexdaas midkood hadduu dhaco buu yidhi falaysa liaxadin min axaadi araciyati an yaqtulah dadka shacabka oo raciyada ka mid ah afraadoodu inay dilaan qofkaasi xukunka ka oofiyaan ma laha xaqna uma leh wa inamaa dalika ila alimaami aw naa'ibihi arrintaas imaamka ama waxa iska leh ninka muslimiinta madaxda u ah ayaa iska lehoo xukunkaasi fulinaayo isagaa laga raba inuu fuliyo weeyaan qaala annaadimu raximah اllahu waaklika amwaala alyataama bibaطilin tawalliika yowma azaxfi fii xarbi juxadi waaklika yacni hadalkii hore ay ku cadfan tahay ka shirkin waqatli nafsi waataan soo wadnay waa ka aklika cunitaankaagii oo kale weeye dunuubta kabiirada ayuu ka mid yahay aada cunto amwaala alyataama ilmaha agoonta ah xoolahoodii cunitaankeedii bibaatilin baatilna aad ku cunto ayaa dunuubtaas kabiirada ka mid ah weeyaan tawalliika wa ka tawalliika jeesashadaadii iyo cararkaadii aada cararto yowma azaxfi jihaadka maalintiisoo labada ciidan ay kulmayaan oo weliba fii xarbi juxadii kufaarta jaaxidiinta ah dagaalkooda dhexdii jeesashadiisa iyo cararkiisa aada cararto ayaa iyadana dunuubti kabiiradaahi ka mid ah weeyaan musanafka meeshaan wuxuu noogu sheegay beydkan laba kabiiroo noogu sheegay labadaa kabiiro shan waan soo marnay markii labadaa lagu daro waa toddoba bay noqonayaan midda koowaad waxa weeye waa aklu amwaala alyataama bilbaatil xoolaha agoonta oo baatil lagu cuno akli maxaa la yidhahdaa hadda maxaa loo jeedaa ma ahan cunitaanka keliya ma aha waa mujarad tanaawul baa la yidhahdaa xoolahooda ood xaqdarro ku qaadato inaa cunto maaha cunno waxaan u naqaana akliga wixii afka la geliyo xoolaha haddaa inta qaadato aad guri ku gadato gawaari ku gadato dhul ku iibsato tijaaro aad ku gasho waa la mid adoo cunay oo kale la mid tahay weeye lianna qur'aanka akliga isticmaalo marka sidaa darteed ba akliga uu shiikhuna u isticmaalay weeyaan yatiim yaa la yidhaahdaa agoon goormuu noqonayaa waxaa la yidhaahdaa waa man maata abuuhu walam yabluq min dakarin aw unha qofka aabbihii ou dhintay oo aanan weli qaan gaarin rag iyo dumar wuxuu noqdaba wiil iyo gabar wuxuu noqdaba aan qaan gaarin baa agoon la yidhaahdaa haddii uu qaan gaaro oo buluuq ou gaaraayo lama odhanayo agoon lama odhanayo waa ka baxaya tiimnimadii xadkeeda waa ka baxay waxaan maaragtay agoonnimadaasi waa inuu aabbihiina inuu dhinto hooyo hadday dhimato xataa annaga soomaaliya maxaa u naqaan agoon agoon maa la yidhaha markuu aabbaha u nool yahay maya hooyo hadday dhimato rajay baa loo yaqaana laakiin lama yidhaahdo agoon lama yidhaahdo hooyo hadday dhimato agoon maaha looma jeedo agoonku waa midka kaasibkii qofku wax u kasbeeyey oo aabbihii ahaa uu ka dhinta ayaa agoon la yidhaahdaa wey idan marka xoolaha agoonta oo baatil lagu cunaahi waxay ka mid tahay min kabaa'ir dunuub dunuubta teeda waaweynay ka mid tahay oo loogu goodiyey qofkii cunaahi naar inuu gelayo sida allahba fii suurati nisaa uu ku leeyahay ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulma inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naara wa sayaslowna saciira dadka xoolaha agoonta baatilka dulmiga iyo xaqdarrada ku cunaahi waxay la mid tahay dad calooshooda naar ku cunayo oo kale ayay la mid tahay naar ay cunayaan bay la mid tahay aakharana naartaas ayay gelayaan aayadda dulmi bay ku tilmaamtay oo ya'kuluuna amwaala alyataama dulman baa la yidhi shiikhuna wuxuu yidhi bibaatilin ayuu yidhi oo dulmigii loo jeedo laakiin halkaa waxaa ku baxayo oo dulmigii beddelkiisi noqonayo qofkii weliyul yatiimka ahaa ama dadkii awliyaa aytaam ahaayee agoonta markaa maamulayey haddii uu faqiir yahay qofkaas inay u bannaan tahay xoolihiis inuu cuno macruufna uu ku cuno maxaa yeele ilaahay baa qur-aan kuu sheegay haddii uu qofku hani yahay weliyul amriga haddii uu weliyul yatiimka uu hani yahay inuu ka kaaftoomo waman kaana haniyan falyastacfif man kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruufi baa leh macruufna waxaa loo jeedaa kifaayadiisi inuu qaato wax ku filan inuu ka qaato ama ujratulmithli baa la yidhaahdaa isagoo kale qaabka loogu shaqeeyo xoolaha u qaatoo kale inuu ka qaato sidaas baa la rabaa weeye marka wa aklika wa ka aklika cunitaankaadii baa dunuubta kabiirada ka mid ah amwaala alyataama agoonta xoolaheedii aad cunto bibaatilin dulmina aad ku cunto ayaa dunuubta waaweyn ka mid ah weeye tawalliika wa ka tawalliika jeesashadaadii yowma zaxfi ciidanka yacni azaxfu hadda waxaa loo jeeda yowma zaxfu waxaa la yidhahdaa yowma iltiqaa'i safayn labada saf oo kufaartii iyo muslimiintii oo midna ay u dagaalamayso mu'miniintii litakuuna kelimatullaahi hiyo alculya kelimadda alle inay kor noqoto gaaladuna ay u dagaalamayaan litakuuna kelimatu alkufri hiyo alculya kelimaddii gaalada inay kor noqoto ay laa ilaaha ila allahna hoos u dhacdo doonayaahi dadkaas maalinta ay kulmaan cararkeeda ou cararo fii xarbi juxadi buuyi yacni jaaxidiintii dadkii jaaxidiinta xaqdiidyadii waa gaalada xaqadiid xaqdiidka waa gaaladii dagaalkoodii dhexdii marka lala diriraayo carar aad baqato baqasho aad baqato ayaa dunuubta waaweyn oo kabiirada ka mid ah hadda yacni wasankan juxad la yidhaahdo juxad waa fucal wasanka la yidhaahdo wey caynkoo la shido fucal la yidhaahdo sidaan wasankan fucal la yidhaahdana waxaad ogtihiin fucal waxaa lagu jamciyaa wasanka faacil la yidhaahdo iyo faacilatun oo saxiixullaam ah ayaa fucal lagu jamciyaa sida maalan markaad tidhahda raakic rukac oo kale saajid sujad saa'im suwam oo kale ayaa la yidhaahdaa wasankan marka waa jamac weeye oo jaaxidkan waxaa loo jeedaa jaaxidiinta xaqa diidyadii gaalada xaqdiidyada ahayd ayaa loo jeedaa marka maalinkaas labada saf muslimiin iyo gaalo loo dagaalamayo qofka muslimkaa inuu baqdo oo dhabarka jeediyaa dunuubta kabiirada ahe waaweyn ayay ka mid tahay qur-aankana waa ku sugan tahay sunnadana waa ku sugan tahay inay dembi kabiiraa tahay waxaa ka mid ah qur-aanka aayadda fii suurati alanfaal ku jirto yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfaa falaa tuwalluuhum aladbaar ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير تحديد كسل الراعي تدكينا مؤمنين تهو قال لمركا لكلنتان عيدا أهان أتكو كلنتان فلا تولوهم الأدبار dhabarka ha u jeedinina ha cararina ha baqanina laakiin laba qolaa laga soo reebay laba qolo ayay aayadda ka soo istinooto waman yuwallihim yowmaidin dubura dadka jeesto laba sababaad waay inuu u jeesto mutaxarifan liqitaalin inuu yahay maalan qaybbuu dagaalku qaybbuu kusii jeeday markaasuu wuxuu arkay maaragtay xeelo dagaal darteed ayuu baqabeenaad u samaynaya si ugu soo rogaal celiyo ayuu maaragtay ama inuu meeshan inta ka tago meel kale uu ka dagaal galo qofkii rabaa jeesashadaasoo kale loo qabsan maayo amase waa shay xeeladii ka mid ah dagaalkiibuu ku jiraa waciid kama soo gelayo ama inuu yahay mutaxayizan ilaa fia koox muslimiintahoo ciriiri ku jirta oo la laynaya buu arkay markaasuu u jeestay si uu u kaalmeeyo jeesashadaa uu xaggooda aadayna ayana dembi maaha laakiin labadaa wixii ka soo haray haddii qofka ou baqdaahi wuxuu la noqonayaa bighadabin min allah caro ilaahay xaggii ka ahaatay iyo naar buu u leeyahay baa nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari iyo muslim ay saxiixoonkooda ku soo saareen xadiidu abi hurayra radia allahu canhu wuxuu nebigu yidhi ijtanibuu sabca almuubiqaat maxaa ka mid ahaa toddobadii saaxibkeeda halaagaysay attawallii yowma azaxfi baa ka mid ahaa attawallii yowma azaxfi maalintaa dagaalka ah jeesashadeeda la jeesto ayaa ka mid ahayd marka labadaa kabiiro ayuu musanifku meesha ku sheegay wey tawalliika wa ka tawalliika jeesashadaadii weeye cararkaadiiyo baqashadaadii yowma zaxfi dagaalka maalintiisii labada ciidan ay iska hor imaanayeen fii xarbi juxadi weliba gaalo lala diriraya la dagaalankeedii dhexdiisana ahaaday weeye kadaka azinaa uma alliwaatu wa shurbuhum khumuuran wa qatcun liariiqi almumahadi kadaaka dunuubtaas aan soo sheegnay waxaa ka mid ah ay mila dalika alfiraari min azaxfi wey ishaarada xagga u celinayna cararitaanka iyo baqashada aad baqataa waxaa la mid ah oo xagga dembiga iyo kabiirinimadii kula mid ah azina zinadii baa la mid ah uma waxaa ku xigo alliwaatu ragga oo isku tago oo liwaadka la yidhaahdo ayaa ka mid ah wey waxaa kaloo ka mida wa shurbuhum yacni dadkii xumaa cabitaankoodii ay cabaan khumuuran khamre ay cabaan baa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah wa qatcun goyn liariiqi waddadii goynteedii la gooyo waddadii wadda ay maraysay waddadii almumahadi almuhaya'i la diyaariyeyo lisuluuki innaasi loo diyaariyey dadka inay maraan loo diyaariyey waddadaa dadka isbaarada dhigta oo xirtaahi kuwaasna waxay ka mid tahay dunuubta kabiirada oo waaweyn bay ka mid tahay musanifka beydkan wuxuu ku sheegay afar kabiire uu ku sheegay afar dunuubta waaweyna ka mid ah ayuu ku sheegay ka koowaad waa zinadii kan labaadna waa liwaadkii oo rag isku taga ah kan saddexaadna waa khamrada oo lacabo shurbu lkhamr kan saddexaadna waa qaaticu tariiq qofka waddada gooyo jidgooyada la yimaado afartaas ayuu musanifka dunuubtii kabiirada ahaydee waaweyneed noogu sheegay weya zinada ayaa u soo hormarshay zinada waxaa ujeedaaba waxa weeye zina waxa weeyaan yacni dunuubta waaweyn oo kabiirada ayayna ka mid tahay inuu qofku nikaax waxaan ahayn ou farji ilaahay uusan u bannaynin sharcigu u bannaynin inuu yacni u tago ayaa zinadii la yidhaahdaa weya inay arrin culus tahay ee kabiiro tahayna rabbi subxaanahu watacaala wuu noo sheegay fii suurati alisraa walaa taqrabu azinaa inahu kaana faaxisha wasa'a sabiila ha u dhowaanina baa layihi macnaha xataa lama oranin walaa tazinuu lama oranin ha sinaysanina lama dhihin xataa muqadamaadkeedii ka fogaada zinada waxa keenaayo idin ka fogaada baa loo jeedaa wy maxaa yeelay waa shay faaxisho xun xagga sharciga iyo caqliga yacni muruu'ada dhinac walbaba ku xun weeyaan nabigeennana calayhi salaatu wasalaam wuxuu gaarsiiyey in uu xataa qofka iimaankiisii laga anfiyo sida uu nabigu leeyahay laa yazni zaanii xiina yazni wa huwa mu'min qofka zaanigaa ma zinaysto markuu zinada ficilkaa samaynayo asagoo mu'min ah ma sinaysto yacnii mu'min ma ah macnaheedu waxa weeyaan iimaan kaamila ma leh markuu sinaysanayo waa naaqisu iimaanu noqonaya iimaankiisaa naaqis waxa loo diidayo waxa loo diidaya waa iimaankii kaamilka ahaa wey ee iimaanka naaqiska looma diidayo iimaanka kaamilkaa ayaa loo diiday qofka iimaankiisu uu dhammaystiran yahay ma aha waa naaqisuliimaan wey marka waxa weeye laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min buu nebigu yidhi marka asagoo mu'mina maba sinaysto oo kaamiluliimaan ah iimaan dhammaystiran ma leh saasaa loo jeeda waxaan ognahay zinada nebiga calayhi salaatu wasalaam sida uga hadlay xadiidkii cabdillahi bn mascuud oo maaragtay isaguna saxiixaynka ku yiilay cabdillahi bn mascuud ba waxuu leeyay nebigaa weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ayu danbi acdamu cinda allah ilahay agtii dunuubta keebaa ugu weyn qaala an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak wuxuu rasuulku ku jawaabay inaad allah axad sida uu cibaadada u mutaystay oo kale inaad kala mid dhigto axad makhluuqiisa ka mid a isagoo ku abuuray rabbigaaga mid inaad u samayso waa shirki inaad samaysid weeyaan markaasuu cabdullahi mascuud waxaan iri buu yidhi ina daalika la cadiimun qultu tuma ay waxaan idhi kaa waa arrin weyne maxaa ku xiga rasuulka ilaahay markaasuu rasuulku yidhi an taqtula waladaka khashyata an yadcama macak ilmahaaga inaad disho faqri adoo ka baqaayo cunno inay kula cunaan darteed yacni faqri aad kabaqidiina carruurtaada u disho markaasaan wuxuu idhi tuma ayun maxaa ku xiga rasuulka ilaahayo qaala an tuzaaniya xaliilata jaarig dariskaaga xaaskiisa inaad ka sinaysato ayaa dunuubta waaweyn ka mid ah weyan marka dembigaas waxaa weeye dunuubta zinada iyadoo ay macsiya kabiira tahay bay sii haddana ay sii kala ad adag tahay ay aad u kala adag tahay zinada haween la qaba inuu qofku ka sinaysto iyo mid aan la qabin inuu ka sinaystaa waa kala dembi wenyihiin haween nin kale uu qaba inaad ka sinaysato waxaa weeye firaashkiisii ayaad wasakhaynaysaa fasaadinaysaa nasabkiisii baad khaldaysaa dhib weyn waa ka dembi weyn tahay zinada qofaan la qabin ay uu maarata uu ka sinaysto waa ka dembi weyn tahay inkastoo iyadana dembi weyn oo kabiiro ay tahay waxaa la mid ah oo weliba dembiga ka sii weyn qoftaas haddii weliba jaarkaaga uu yahay ama ha la qabo ama yaan la qabin dariskaaga qofa inaad ka macsiyaysatana waa dunuubta waa weyn wey maxaa yeelay xaquljiwaaru ku xadgudbaya jaarnimadii iyo dariskii ayuu ku xadgudbayaa weeyaan waxaa la mid ah haddiiba jaarkii iyo maaragtay ay yihiin weliba dad qaraaba ay sii yihiin maalan yacni dad aad qaraabo tihiin oo kale ou yahay maalan iyadana waa ka sii weyn tahay ama maaragtay xaaskii walaalka ama wax lamida aad ka sinaysato yacni wixii lamida waa ka sii fog tahay ayadoo jaaray haddana qariib yahay ayaa ka maaragtay waa dembi ka sii weyn weeyaan zinada lafteedii baa sii kala maraatib leh waxaa ka mid a jaarkaagii hadduu salaad asagoo ku maqan daaco ku maqan dalabulcilmi ku maqan jihaad ku maqan aad ka sinaysato ayana waxa weeyaan waxa waa iyadana dembi aad iyo aad u weyn weeyaan dunuubtaas marka aad iyo aad ayay zinadu waa shayga mujtamacaadka baabi'iyo wey gaaladuna way ku talagalaan siday mujtamacaadka iyo usarta u baabi'iyaan waxaa arkaysaa dhallinyarada yararka ah zinadiiya lagu faafirayaa iskuulaadkiiba waxaa loogu dhigaya laleeyahay wax la yidhaahdo yaraantiiba waxaa lagu barayaa jinsigii iyo wax lamidka ah baa iskuulaadkii loogu dhigayaa markaasaa gabdhihii waxaa laga dhaadhicina laleeyahay uur ma qaadaysid haddaad maaragtay waxaan isticmaasho ama dawadan ama cinjirkan ama fulaan fulaan gurigi yaraantii baa lagu baraya waa waxyaalaha mujtamacaadka lagu fasaadiyo ayay ka mid tahay islaamkuna uu aad ula dagaalamay wey bal iska daa zinadee muqadamaadkeedii baana loo diiday oo ahayd fiiradii inaad fiiriso khalwadii inaad la gooni noqoto jirkeedii inaad taabato salaamto iyo wixii lamid oo dhan baana laka reebay wixii gaarsiin lahaayoo dhan baana laka wada reebay weyaan kadaaka zina baa la mid ah weyan zinadii ayaa la mid ah ka mid ah dunuubta kabiirada ah wey hada wbilahi towfiiq sala allah wsalam calaa nabiyina maxamed wali intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online